dalkiidinka qarsi weyn dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan io si kasta oo maqalka idiin soo gaarayaba kusoo dhawaada barnaamijka xolashada wareysada xilli walba hadan oo kale aad maqshaan marka laga reebo habeenuba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay kabaganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamaad safiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada yaandhari kutiir iyo baran gubac kulle siiya gidaad alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geed qabaday kaadi gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdaba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi labersi geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allo guriga kuu seex rabbi gegida ceebkee ku taa goorta laga leexday gisi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaanxum meeyaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa sabdi axad ay soo gelayso kowda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga helay waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku hajeebtay in tallaabo ka dhan ah ay qaadi doonto isbitaarka yardamiini ee ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho warar arrintaas ku saabsan ayaad gorow maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee taageersan dowladda federaalk soomaaliya wuxuu maanta ku dhawaaqay in maalinta beriyaha doorasho garoon ay ka tahay dowladda federaalk soomaaliya ee ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee galmudug ammaanka dhuusamareeb ayaa caaw aada loo adkeeyay waxaan idiin soo gudbi doonaa wararka ugu dambeeya xaaladda magaalada dhuusamareeb waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom qarax ayaa maanta lagula aatay magaalada caasimadda muqdisho waxay geysteen khasaare isku jira dhamshiir dhaawac waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal khasaaraha ka dhasha qaraxyada maanta ka dhacay muqdisho iyo rasaas ay rideen ciidamada midooda afrika amisom ee maanta qaraxa lala eegtay qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona khilaaf xoogan oo meesha ugu xumeed gaaray ayaa la sheegay in iminka uu ka dhex taagan yahay maamulka magaalada marka iyo xarunta gobolka shabeellaha hoose waxaa lasoo warinayaa in xataa ay istaagaan shaqooyinkii dowladda hoose ee magaalada marka warar arrintaas ku saabsan ayaad garor maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona maamulka galmudug xildhibaano ka tirsan garabka madaxweyne axmed wacala geli xaaf waxay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya ay dib u bilaabi doonaan in wadahad lala bilaabo maamulka ilasun ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xildhibaanadaas oo ka warbixin doona qaabka ay u bilaaban doonaan wadahadlada ay la geli doonaan maamulka ilasun ee dhuusamareeb ku sugan waxyaabaha kale caawa barnamijka aan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga helay waxaa qayb ka noqon doona dhegeysta dacwadda u dhexaysa hay-adda duulista reydka soomaaliyed iyo xisbiga kumaalgaalka ee himilo qaran waxaa maanta ay ka bilaabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho garyaqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya xisbiga himilo qaran ayuu ku eedeeyey inaysan awood lahayn inay gudbiyaan dacwad ka dhana dowladda federaalk soomaaliya warar arrintaas ku saabsan ayaad goor u maqli doontaan qodobada kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ee ka howlgala deegaanada galmudug waxay balan balle ay ka bilaabeen hub aruurin iyo sidoo kale hubkudhigis ay ku bilaabeen degmadaasi waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib bila warar arrintaas ku saabsan qodobada soo koranta barnaamijkan ku jira ead maqli doontaan xubintaas ku xisaha badneed ee kalaman qaybaha dambe barnaamijka ku dhegeysan doonteen haysta tubintii diyaarinta barnaamijkan anigu xasanaa saaxiibka imaan nuur axmed ee barnaamijka caawi farsameynaya ee waa mar kale iyo xolashada wareysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayo
allayaa u sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baa wax ku raaxsanayna laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin musiibay aflaytaa isbu musiibay aflaytaa isbu musiibay aflaytaa mana oga musiibay aflaytaa mana ogay miyaa kayrkiiba la nacay miyaad khafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocan
kulan wanaagsanleena saaxiibayaal kusoo dhaweya barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ee muqdisho oo maanta ka bilaabatay dhegeysta dacwadda u dhexaysa hay-adda dowladda reerka soomaaliyeed iyo xisbiga cimilo qaran ee kumaalgaarka ah dhegeysiga keiskan u dhexeeyey hay-adda dowladda reerka soomaaliyeed iyo sidoo kale xisbiga cimilo qaran ayaa waxaa maanta maxkamadooda ka qaybgalay mas-uuliya ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan gudoomiyaasha maxkamadda sare iyo gudoomiye ku-xigeenada ee maxkamadda sare ee wadanka ugu horeyn madashay ee dacwadan ka dhexsa waxaa ugurin hadalla kooban ka jeediya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baasha yuusuf axmed wuxuuna sheegay in maxkamadani ay si wanaagsan ay ku bilaaban doonaan islamarkaasna gar wanaagsan la geli doono سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع انتظار العدد هاي كل الشبابات النظرة مراسم يوم العالم محكمة القضاء الجمهورية الفدرالية الصومالية وحلقة الإمام فتح الاتحاد لتعاون المنظور في السياسات المملكة مؤخرا وتعودات يها إذا ولما تغير تغير جمهورية الفدرالية الصومالية أو دعوة تعويضات محكمته وافقت عليه waxay inoo joogtay iyadoo dhinacyada soo bixiyey doolateedkoodii isla markaana fariiqaanka guud ee qaranka sukumanagaada fadhiga looga joojiyey ama midaan ugu gudbin dhegeysiga ee dacwadda waxay ku dhawaaqaysaa go-aankii looga joojiyey fariiqaanka guud dacwadii tan ka horeysay oo hubin loo diray inay ku dhawaaqdo maxkamada sare ee dalku markay aragtay qodobka shan tobnaad xeerka nolosaagoyinka ee nambarkiisu yahay kow soo baxay labadii maarso kun sagaal boqol lixdan iyo labadii oo wasiirka cadaaladda awood siinaya bixinta ogolaanshaha nolosaagooyinka kadib tartan furan oo loo qabo imtixaan qoraal iyo afeerka labadaba markay aragtay qodobka todobiyo tobnaad kasuuya sarkaarka nolosaayada loo ogolaaday inuu ku hor dhaato gudoomiyaha golaha mootaalooyinka markay aragtay qodobka deesanaa ee isla xeerkaas oo jideynaya in muddo lixdan maalmood gudahooda uu sarkaarka la siiyey ruqsada mootaayo uu ku furo xafiiskiisa markay aragtay qodobka koobiyo labaatanaad oo isaguna jideynaya inaanu xafiiskaasi ka maqnaan karin sarkaarkaasi muddo ka badan toban maalmood asalaan markay aragtay qodobka koobiyo soddonaad oo jideynaya haddii laba bilood gudahood uu ku furan waayo sarkaarka la siiyey oo ka bilaabata maalinta la siiyey in loo qaadanayo inuu si toosa uga tanaasulay ruqsadaasi nootayo maxkamadda sare waxaa u cadaatay inaan bixinta ruqsadaasi loo marin hanaankii uu sharka muujiyey in karitaanka guud aanu maray taartii uu sharcigu u ku waajibinayey inuu ka hor dhaafto gudoomiyaha golaha mootaalooyinka in xeerka mootaalooyinku ka aamusay qofka sarkaalka noocaasi marka oo fursad qaato waxaa laga yeelayo sidaa darteed maxkamadda sare ee dalku waxay u fasaxday fariiqaanka guud inuu ku matali karo hay-adda duulimaadka reerka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya qaygalka dacwadda sidoo kale inuu wadan karo ismeerkiisii shaqo ee qaranka ugu idmanaa ee fariiqaanka guud ee qaranka intaa kadib waxaan u gudbaynaa dhegaysigii dacwadda waxaan markaa dhinacyada fiirayna haddii ay jiraan wax u harsanaa oo ay rabaan in maxkamadda u sheegaan waxaan siinaynaa dhinaca dacwadayaasha
garyaqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya oo u doodaya hay-adda dowlasta reerka soomaaliyeed waxa uu sheegay in xisbiga kumeelgaarka ee ximilada qaran aysan awood lahayn in dacwad ay ka gudbiyeen hay-adaha dowladda federaalk si gaar hay-ad duulista reedka soomaaliyeed uuna sheegeen dacwadan ay tahay meeshic darra islamarkaasna loo baahan yahay in laga laabto
haddii aan marka soo koobo usoo koobo runtii waxa waaye khayru kalaami maa qalla wadalla ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hay-addan dacwadeeda halkan taallo waxa ay mas-uul ka tahay maamulka hawada soomaaliyeed waxa ay la macaamishaa kambaniyada sharikadaha diyaaradaha waxayna la shaqaysaa hay-adda la yidhaha kaawa oo inta- oo u qaybshay u n-ka arrimaha hawada waxa ka soo baxay oo nootumyada ah waxaa lagula macaamilaa sharikadaha iyo hay-addaas haba yaraatee rakaabka sharikadaha qaado wax xiriira lama leh waxaan qabnaa xafiiska iqaan guud haddii wax dacwo ah ay jirto oo ay hay-addu la dacwaynayo waxaa xaq u lahaa inay dacwayso sharikadaha ay la macaamilaysay rakaabkeedu xaq uma leh inay si toosa ku dacweeyaan hay-adda duulista hawada maalinta la laga caba ay ka cabanayaan diyaarada badanaa baxay jadwalku waa usoo gudbinay haddii loo baahdan mar kalaan soo gudbinaynaa marka uu soo baxayo go-aan kuma jeedo dad gaara laakiin waxa uu ku jeedaa in lagu maamulo sikuuridka iyo badqabka hawada soomaaliyeed sida aada la socotaan waxaa dhacay waxyaabo taabanaya qarannimada soomaaliyeed oo ka dhacay dhinaca koonfurta oo ku saabsanaa waxaad ogtihiin inay ka dhacday doorasho meesha ay ka dhacaysay islamarkaasne dadka meesha maamulo ay soo saareen go-aan ah in aysan imaan karin dowladda federaal dadka socdo dowladda federaalku marka waxaa mataqaana hay-aad u qaabisa duulista awadu waxa ay ku dadaashay maadaama la tuursanaa in diyaarado toosa oo ay nairobi ka imaanayaan oo halka imaanayaan oo hay-adduna ay joojisay in diyaarad toosa ka yimaadaan sidaad la socotaan hay-ada duulista hawada ee dalkaan dariska nahay waxa ay markay rabto masiisaa diyaaradaha soomaaliya ka ka daba wajeen waa go-aan hay-addu leedahay haba yaraatee hay-adaha soomaaliya dadka soomaaliya wax faragelina kuma leh ogeysin unbay bixinaysaa ogeysinkaasaa loo hoggaansamaya marka hay-adda ka mas-uulka ah midnimada soomaaliya integrity-ga siyaasadeed dhuleed hawo badeed ee soomaalida marka laga hadlayo duulimaadka waxaa waaye hay-adda duulista hawada go-aanada soo saarta waxay ku ilaalinaysay maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo wadajirka dalka sidaad la socotaan arrintii laga qabay shakiga way dhacday dad siyaasiyiin ah oo mataqaana hogaaminii wasiir arrimaha dibadda ah ayaa toos ku yimid magaalada kismaayo isagoo aan wax fasaxa ka qaadan dowladda federaalka soomaaliya soomaaliya waa hal dowlad dowlado kala duwan maahan caalamkuna wuxuu u aqoonsanyahay qaanuunka caalamiga ah inay soomaaliya hal dowlad tahay sidaa daraaddeed amarka dowladda dhexe waa inay cid kasta u hogaansantaa waxaa caadi ah haddii ay dhacdo in diyaari soo gasho hawada soomaaliyeed oo lala hadlo oo ka noqo la yidhaahdo waxaa waajib ah inay ka noqoto arrintaasi ma dhicin marka sidaa daraaddeed tillaabadii ay qaaday maadaama maamulka hawada sare ee soomaaliya ay ka baxday erinaas hay-addu waxa ay qaaday tillaabooyin ah taxadir ayadoo aan mataqaana hawada joojin waxaa la yidhi inay soo maraan diyaaradaha ka aadayo inay xamar soo maraan meel kastaa kasoo baxaano kuwa xamar ka baxayana weliba kaasaa horeeyey kan ka dambeeyey wuxuu ahaa maadaama arrintii sii calowday oo ay taabatay yacni na qarannimada soomaaliya ay taabanaysa ee arrintaas runtii ay taabanaysa anigu sidaa u arko ee waxa ay dowladdu ay mataqaana hay-aaddu ay baan ku gaartay in loo qaato ogolaasho in la aado halkaas waana xaq ay leedahay dowladda soomaaliyeed oo ay hay-addaani mas-uulka uga tahay arrintaasi marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa dadka client u ah ama u ah mataqaanaa macmiilka u ah hay-addaas oo ah sharikadaha diyaaradaha sharikadaha diyaaradaha ah waxaa waajib ku ah inay u hoggaansamaan go-aanka hay-addu wuxuu soo bixi karaa habeen wuxuu soo bixi karaa maalin macno male marka uu soo baxo markaasuu soo baxo wixii ka dambeeya ayuu dhaqangalaya markaad ma noqon karto sabab diyaaradaa bixi rabtay go-aanaa soo baxay go-aan arrintaasi mataqaanay ma noqon karto sabab lagu jebiya go-aankaas oo ah loo arkaya u arkaysa inay ku jirta dalka qaranka marka dadka dacwada wata marka haddii ay sharciga waxaan isweydiin karnaa haddii aan qof heshiis la galo aniga markee in dadka la qaado oo meel la qaado meelka la geeyo waa heshiis kor waxa waaye transportation contract waay waa heshiis qofku in meel meel kale la geeyo waxaa una la gelayaa sharikadaha diyaaradaha ee hay-adda la geli maayo haddii sharikaduhu fuli waaye qofku waxa uu ku leeyahay dacwad ciddii uu la heshiiyey ee uu mataqaana lacagta siiyey inay meesha ka qaado ay meel kale geyso uma leh xaq yani sharciyan kollay annagu inta aan ka naqaano sharciga muddo uma taqaana ilaa sideedankii aan sharciga kusoo dhex jiray qof yani aanan heshiis la gelin ama aysan xiriir shaqo naga dhexaynin oo aan sha- wax sharciga naga dhexaynin inuu dacweeyo inuu dacweeyo asaga oo aan dacweeyin ciddii uu heshiiska galay arrintaas waxaan u aragnaa inaysan waafaqsanayn sharciga hay-adana loo soo dacweeyey ayadaa jilicsan oo wax laga heli karaa baan u arkayna anaga waayo waxa weeye waxaa meesha ku qoran oo oo mataqaanaa go-aanka meesha yaallo oo laga dacwoonaya haba yaraatee ka hadli maayo ee wax la yidhaahdo dad la mataqa la qaadayo rakaab ka hadli maayo marna rakaab ka maqlay maalintaas waxaa baxday sideed iyo toban diyaarood oo qaatay ogolaashadii lagu soo saaray aniga ma garan karo diyaaradda rakaabka ah oo siyaasiyiinta xisbiga ka socda ay raaciyeen iyo dad kale in siyaasiyiinta xisbigu ay ayagu keligood dacweeyaan dadkii kale waan dacwo qabin ayagoo aan dacweeyin ciddi ay la heshiiyeen inay qaato inay dacweeyaan dowladda ama hay-adda u xilsaareen arrintaas uma aragno inay sharciga waafaqsan tahay sidaa daraaddeed haddii ay dacwadu jirto ma ahan dacwad ka dhexayn karto rakaab iyo hay-adda caalamkoo idinna waa sidaas waxaa dhaco mararka qaarkood hadda waxaad ogtihiin in ay dhibaata ka dhacday dalka chinaha oo diyaarado badan la joojiyey dad goostay tigada goostay waxaa joojiyey hay-ado waxaa loo joojiyey danguud arrintaani waxay ahayd dan guud oo taabanayso qarannimada oo qof kasta oo muwaaqin soomaaliyeed ah oo awgiig soomaalinimo ku jirta inuu ka dalqado in dowlad ajnabigii ay maamusho qayb ka mid a dalka soomaaliya ayaa maxaan ku raabsaneyd hay-aduna waa ku saxsaneyd sharcigaan u ogol inay la macaamusho sharikadaha oo ay waddanka qayb ka mid a xirto hawadeeda qayb ka mid a ay furto waxa waaye awood aan lahayn xag awood hotela discretionale ama ama discretional power oo ay hay-addu leedahay waaye inay arrintaas ku dhaqaaqo waxaan markaa marka dacwadda lagu soo ogay dacwad aan waafaqsanayn sharciga sidaa daraaddeed waxaa waaye mataqaana waxaan leenahay xaq lo- looguma leh hay-adda dowladda waa wakiil ka nahay in la dacweeyey xaq looguma leh waayo go-aanka soo baxay ma taabanayo xisbi mid ibilo qaran ma taabanayo ru- rukaabku ma socdo haba yaraatee go-aanka maamula markuu soo baxo waxa uu leeyahay shuruudo ama conditions ayuu leeyahay conditionskas waxa waaye cidow ku socdaa cidow ogoys ku socdaa laakiin cidda uu ku socdo oo uu taabanaya danteeda ayaa xagga dacwada iskale sidaa daraaddeed go-aan maamul oo ay ka dacwoodaan mataqaanaa qareennada wakiilka ah ee xisbiga dacwada keenay ma qabta inuu jiro waxa weeye waa mataqaanaa waxaan u aragnaa arrintaas inay tahay xadgudub ku ah sharciga xadgudub hay-adda xadgudub sumcadda hay-adda iyo curyaamin shaqada ay u xilsaaran tahay hay-addu intaan kadib waxaan mataqaanaa ay ku soo celinayaa maxkamadda markii loo baahdan insha allah waa soo gabagabayn doonaa duulaagina wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
garyaqaanka u doodaya xisbiga himilo qaran dhankiis waxau sheegay in garyaqaanada dowladda federaalk soomaaliya ay ku xadgudbayaan sharciyada waddanka islamarkaasna loo baahan yahay in ay wax ay qabanayaan laga warqabo islamarkaasna ay farageliyaan dowladda federaalk soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim maxaamud sababta waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan wax yar ka jawaabeliyo xafiiska yaqaanka doodkiisii sugud waxaad u malaysaa xafiiska yaqaanka guud inuusan la imaan wax cusub wuxuu ku laabtay doodaga soo gudbay fadhigaan fadhigii ku horeeyay maxkamaddu waxay u fasaxday oo dhinacyaad u fasaxda waxay ahayd oo anagana ka jawaab celinay ahayd in wax cusub oo wixii hore ka gedisan oo fadhiga hore looga hadlay in fadhigan looga hadlo waxyaabaha ay ka hadleen oo la xiriirta inaysan masalan diyaaradaha aysan ku shaqalayn rakaabka oo kale fadhiga horaan ka doon
ma ahan in maxkamadda iyo dadka halkan isugu yimid dhammaantood waktiga laga hubiyo annaga hadda diyaar una inaan ku laabano haddana soo bilaabo waayo xafiiska wuxuu loo ogolaaday inuu soo bilaabo dacwadii laga soo gudbay annaga haddaa soo bilaabana marka waayo sababta ay tahay waxa waaye doon laga soo gudbay waktigeedii soo dhammaaday waxay dhiilaay ay dhahay degaqaanada kale ay ka hadleen wiinga wiinga fadhigan fadhiga ku horreeyey aanu soo celin annaga haddaa rabnaa marka inaan dib ugu faahfaahino waxyaabihii aan uga jawaabno fadhigan fadhiga ku horreeyey waa maasantahay maxkamada shaarada waxaan rabaa inaan ka bilaabo warqadan ay soo gudbiyeen marka koowaad horta warqadan maxkamaddu ana loo fasilatay wax fasiraada kama aysan dhihin warqadan laakiin sida muuqata june labay afar iyo labaatankii june laba kun toban iyo sagaalkii ayaa wuxuu shir wuxuu ka dhacay kenya shirkaas ujeedadiisa loo qabtay main objectiga oo loo qabtay waxay ahayd waxaan ka akrinaysa warqadsiga qoranta The main objective of the meeting is to coordinate the surface in order to improve. The main, uh, the main practice will be addressed. أنا ما أمر بدون إستاء وردت وأمرت أن أمرك بعد أن أمسيه أكما تدت سنة يوكرا إذا أمرت أجيدنا أجيدنا ورقتنا فقرا أمان أوجدت فلقاتك لما أجيدت كوين وكلك لسوء وعلي waxay ahayd in la hormariyo adeega dulimaad dulimaadyada shirkadaha dadaha muqdisho iyo asmara iyo ababa iyo sana diyaaradaha in laysku xiro oo sarfayska ay bixinayaan si wanaagsan ay u bixiyaan islamarkaana connectionkooda laga shaqeeyo ayay hay-adda dheertaa isu wacday laakiin wax amni iyo waxyaabo la jiraayo iyo wax kale iyo si ay ku fasireen wax shaqaayo falaadamada maxkamadana waxaa malee nusqada inay hortaado ayana waa fasiri kartaa sidaas darteed wax micnaa iyo wax cilaaqaa oo ay warqadan wala leedahay wax ay ka hadlaayaan mina ma jiro intaas haddaan warqadan uga gudbo waxaa si kooban inaan usoo faahfaahsho annaga waxaan ka dacwoonayna waxay ahayd go-aan soo baxay laba iyo labaatankii bishii sagaalaad laba kun toban iyo sagaalkii go-aankaas waxaa soo saar lixdii farkii subaxnimo lana dhaqangeliyey toddobadii isla maalinta la dhaqangeliyey ko go-aankaas waxaan ahay waxaan dhahayna horta inuu soo baxo markuu la soo saarayo looga barin hanaamkii sharciya sababaha soo socda awgeed ko go-aankan markii la soo saarayey waxaa la dhaqangeliyey isla maalintii aan dhaqangeliyey waxaana la yidhi shirkadii rabta inay inay duulimaad samayso afar iyo labaatan saac ka hor waa inay soo warsataa warkaas anaga ma aanaan soo qorin mana aanaan dhihin waxaa soo qortay hay-adda duulimaadka rayidka jawaab celintii ay soo gudbiyeen ayay intaan ku soo qortay oo ay tiri anagaa farna diyaaradaha inay afar iyo labaatan saac ka hor soo warsadaan xilliga duulimaadka ka hor isla maalintiina go-aankii laga geliyo go-aanka noocaasa ayaan rabnay oo aan ka dacwoonay oo dacwada ilahay ku sutay sida laysu waafajin karo in afar iyo labaatan saac ka hor hawsooda badadayda toddoba saac kabacdi ama lix saac kabacdi lala dhaqan gelsho xafiiska liqaanka gubnaasha inuu ka jawaabo qoontiisa mana uusa ka jawaabo fadhigan fadhiga ku horreeyana waa la weydiiyey ma aysan ka jawaabo waayo ma ahan sababta isugu jawaabay waxaa waa waxay isugu jawaabay waxa waa garan sharciya uma hayaan wax laga jawaabi karo oo la aqbali karo ma aha midda labaad liqaanku wuxuu yiri go-aankii ay soo saarta hay-adda rayidka waxay ahayd go-aan sharciga qodobka sharciga waafaqsan yahay hadda waa la weydiin karaa qodobku wuxuu ahaa waa sharci waa waxukulantaas ku sii daray waxa waa super power baa lama hor istaagi karaba waa awood ma jirto awood iska fura awood walba waxay ku xadiisan tahay ee qaanunkay ku xadiisan tahay hay-ad walba awoodaha ay leedahay ku xadiisan tahay ma jirto hay-adda yiri waxa waaye labaatan iyo lixdan iyo sideed ee xeerka habka madaniga soomaaliyeed waxaa ku xusaan qodobkaas intaas haddii dhinaca kale ay fahmi lahaayeen waxaan ila tahay inay doontaan ay dhammaaneen cid walba oo xaq u leh ama maslaxa ugu jirta inay dacwada iska difaacdo ama ay dacwo furato ayaa dacwona furo karta iskana dacwo karta iskana iskana furo karta annaga ma go-aankan maadaama uu soo baxay dareemayna inuu sifa sharciga sharci darraa ku soo baxay dad muwaadiniina oo safraaya safarkooda laga hadliyey sifo sharciga aan looga hadlan dadkaas miyaysan xaq u lahayn inay dacwo ka furtaan ciddii u geysata dhibkaas dabcan waa u leeyihin xeerkaana wuu ogolaanaya mana ah arrintaas wax la gelin karo doon sharciya la gelin karma garyaqaanku hadda uu dhihi lahay qodobkaas ayaa u diidaya inay furtaan dacwo waxaa macquulay ahaale laakiin inuu yidhaahdo oo keli ah ma u banaanayn ama suuragal ma ahayn inuu furto oo arrintaas ku ekay hadalkaas kuma aqoonsanayn inuu yahay hadal sharciyeed mana suuragal ah annaga dacwada aan furanay ama aan dacwoodnay waa dacwo xeerka waa qabsan gaar ahaan qodobka hadda aan ka hadlayno oo ah cid walbo oo aysan ugu jirto inay dacwada iska difaacdo ama ay furato ayaa xeerku ogolyahay inay dacwo samayso
kulan wanaagsan ilaana saaxiibyaal barnaamijka xulashada waraasada ayaa dhegeysanaysaan reediyo codanaha oo la socotaan saaxiibyaal waxaa markan aadiyaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal oo maanta ka qayb galay kulankii xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug ee dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale madaxna ku-xigeenka galmudug maalinta beryi ah ay ka dhici doonto magaalada dhuusamareeb ee galmudug islamarkaasna ay xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay kasoo qaybgeli doonaan waxa uu ku hirgeliyay xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug in doorasho madaxweynaha ku-xigeenkiisa ay beri dhici doonto islamarkaasna loo baahan yahay in xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug as kulankaasi ay soo xaadiraan si loo gudagalo doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug
fadhigaynaa sideedaad kooranka uu noogu guntamayo waa konton iyo toddobo xildhibaan waxaan ajandahaynu maanta yahay ansixinta ajandaha furitaanka fadhiga habraaca doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka insha allahu annaga wixii aan soo qaban karnay iyo dadaalka iyagii maanta wuxuu marayaa inaan soo gudbinayna habraaci doorashada habraacaas isagaa haddii ilaah yidhaahdo berri subaxii tilmaamaha aan maanta bixin doono wuxuu noo noqonayaa wax ama ummaddu nagu ammaanto ama ay nagu maaragtay nagu dhaliisho dhaliishaas guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka xildhibaanada halkan fadhiya dhammaan way taabanaysaa
kow fadhiga shirka waxaas rasmi ah u furaya guddoonka baarlamaanka galmudug kadib marka uu hubiyo tirada uu ku furmayo kooranka waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka toban xubnood oo mooshin soo jeedin ah ka keenta musharaxnimadiisa si uu baarlamaanka ku aqbalo waa qodob dastuuriya waa la raacayo waa qodobka afartan iyo toddobaad firqadiisa labaad musharaxii tobanka xubnood ee ka qayb noqota musharax soo jeedintiis waxay ka qayb qaadan kartaa laba musharax oo kale in ay soo jeedin ka soo sameeyaan
kulan wanaagsan ilaana saaxiibyal xulsha waraasida ayaa dhegeysanaysaan reediyo aadnaha waa la socotaan saaxiibayaal magaalada balanballe ee gobolkana galgaduud waxaa ka bilowda hubka dhagis iyo hub aruun ciidamada militariga soomaaliya ay ka bilaabeen maleeshiya bilaad dhowaan ku dagaalamay deegaana hoostaga magaalada balanballe ee gobolkana galgaduud militariga soomaaliya kusugan deegaankaasi waxay sheegeen in tan qorshaheed uu yahayay in hubka dhagis laga sameyo dadka deegaanka islamarkaasna laga badbaadayo in dagaal hubaysan oo dadka deeqka u dhexeeya dib duba deegaankaasi uga dhaco gudoomiyaha deegaanka balanbale ee gobolka guduud ayaa nooga warramay hubka dhagistan iyo qaabka ciidamada militariga soomaaliya ay dadka deegaanka ugu bilaabeen dadkii hubkiibaa laga dhigay ciidamaha dhex socda qofka qor lagu arko iyo qofkii la yiraahdo qofkuu soo fiiriyey waa la soo qabanhayaa waa la xirahayaa dadkuna iyagaa u hoggaansan oo telefoon soo dirhayo oo qaraynahaya amniga marka arrintaas ayaantan aad baan uga fiicannahay runtii dadka dadkii lagama qaadin laakiin waa laga dhigay waxaa weeye odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo maamulka wacyigelin baa la sameeyey iyo ciidamada waxaa la yiri qof qorigaada gurigaaga dhigo qofkii qori lagu arko waa laga qaadhayaa kii diidana waa lagu dirahayaa saxiixa baa la siiyey ciidamada dadku iyagaa telefoon soo dirahayo waxay leeyihiin meeshaas waxaa waxaa maraayo nin qori wata ciidan baa aadahaya qoriga ka qaadanaya qofkii laga qaadana lagu celin maayo laakiin dadka aan iyaga qoryahooda soo qaadan oo guryahooda dhigtay ciidamo gurigooda kalama soo baxdo mana aado wixii qori wata iyo wixii maaragtay saldambeer looga boqo baa la soo qabtaa kulanaasan ilaana saaxiibayaal xulsha wareysiada ayaa dhegeysanaysaa radio aadana xawala socotaan saaxiibayaal wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku hanjabtay in tilaabo ka dhan isbitaalka yardamiini ee magaalada caasimadda ah muqdisho in ay qaadonto islamarkaasna hay-adda gacanta ku haysa isbitaalkaasi laga ceyrin doono warar ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay inaysan jirin heshiis rasmi ah ama shaqogelin wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ee ogolaatay ama kala dhexay hay-adda gacanta ku haysa isbitaalka yardamiini ee magaalada caasimadda ah muqdisho war-saxaabeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya waxaa lagu sheegay wasaaradda waxay xaqiijinaysaa in hay-addaasi shaqada ay ka wado isbitaalka yardamiini iyo howlaha caafimaad ay ka leeyihiin howlo abaalmarsan sharciga iyo qowlinta dalka waxaana lagu sheegay in arrintaas ay tahay tallaabo sharci waafaqsana laga qaadan doono wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in ayadoo ka mas-uula tahay dhammaan adeegbixiyaasha caafimaadka dalka ayaan dalka ka shaqayn karin cid aan ayada ogolaasho ugu haysan arrintaasi cid kasta oo aan haysan ogolaasho shaqo iska bixin karta adeegyada caafimaadka si iskeed ah ma jirto qolo gaar ah oo wakiil looga ahana ma jirto wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya u qorshaysa iyo fulinta adeeg bixinta caafimaadka iyo daryeelka bukaanka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya qoraalkan ayaa intaas waxa uu ku daray in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay qaadayso dadka u bareeray jibinta sharciga iyo kutumashada qawaninta tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka iyo qawaninta caalamiga ah wasaaradda caafimaadka ay ka qaadi doonto wasaaradda caafimaadka ee dhinaca kala sheegtay in dadka dalka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhan kale waxay sheegtay in dadka iyo dalka aan ulanahay ee turkiga umaad celinayso isweeritaanka walaalnimo iyo gurmadka baxadda leh ay u fidiyaan dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed ha yeeshee waxaa intaas ku daray wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya inaysan u dulqaadan karin dhibaatooyinka caafimaad ee waddanka ka jira qayb gudoon barnaamijka soo garaad ku soo dhawaateen xubintaad ka xisaab badnayd ee kalamaan
aryaada kalamaaney raggii balaayada ahay oo geesiyaasha ahay oo birta cuni jira berigaa loo baahan yahay weliba beesaana la siihaa misaara la tumay war maxaad u naadinaysaa hoos noogu sheeg aroo murqahana diyaaray yihiina dibilimaa dhiiqa kaaga dhacaan kuu riixne mase sagaarkaa fakadaa laguu soo qabanaa ma dhagaxdii xamar lagu xijaabayaa la qaada aryaada warka badan miis ka dhaaftiin mii dhegansan kartiin induneisiya waxaa la yidhi lama sano ka hor aayaxaas madaxa la galay lugbaab lugtii aqoorta ugu jirta aasoo webiga kula meeraysaha cid inyuu dhowaata madaxiisa ka bixisana waa la waaye reer induneisiya bahaar ma qabaan miya bahaarmad saleemaalin dire induneisiya indha geellaa jooge maa u diraan oo yaxaaska u miciino walle indha geella bahaar waa u ekaay aryaadhaha aniga warkaas haygula meeraysanina yaa u diyaarahoo mahatega ah oo lacagtaas qaada kara dadkaasu anigay rabaan inay lugooyaan oo safar intaa leegi gelshaane yaxaaskaas lugta waa ka bixi kara honkoolow weligaba weelowobakayaala maseene may baharkaaska geliyaada araada beesa jacaylna waa nahaaya yaxaasna ma lagu degdegi kara sideen wax yeelnaa gooyoobo waa runtaa lacag jacaylka ku haaya yaxaas galbeednaa yeelima hortiisaay uula xayuuleexey yaxaas galbeednaa yeelima hortiisaay uula xayuuleexey haye warnamayaw yafta uu laanga nahayta lan yahaasgaadina yaahuma yaasin malewaleeri warshiinayskii muslimka cadibayey ilaahayaa xanuun caddiba ku riday kadibna dhakhaatiirtoodii waxay yidhaahdeen si cudurradaanoo kale looga badbaado qofku waa inuu maalintii shan jeer ilaa saddex jeer gacmihiisa iyo wejigiisa iyo horkiisa nadiifiyo cuntada ay cunayaanna raha iyo masaska iyo qashinkay cunayaanna inay iska daayaan marka waa intii muslimiinta u sheegi jirtaa dhakhaatiirtoodii u sheegeen hadda war magaaladii uu ka bilowday fayraskii ka dilaacay shiinaha ee korona waa la go'doomiyey horta dhammaanteed dadkana qofna gurigiisa kama soo bixi karaa la yidhi magaaladanoo qofna kama bixi karo qofna sooma geli karo laakiin wiil soomaaliya ayaa laga elin waaye magaaladii hadda boqol askariya isugu tagtay waana la elin waaye aakhirkiina in la xiray gaartay marka wiilkaas miyaan geesi ahayn mayaxaasuu u daahaya warwar ma haysaane lacalla haddaad maxbuus tahay xeeladaa la hayaa aad ku baxsanayso widaaw jaruudahaas iminin edayto dad badan abuuya u kufadaayana kaalay xogtama cabdirashiid janana ku soo siiyey war anuu hoog ma sheegine xeeladaan kuu sheegay haddaad ka faa'iidaysanayso hadda ka hor dawladdi maxamed siyaad muka qaadku kotrobaanka ahaa jira aasiyeednan qaad lagu soo qabta aasaa la xiray maxkamadiya la keena siyee doori dacwadoori muggi la dhegaystaa la yidhi xabsiga ha lagu celiyo ee haddana ha la soo celsho afar ka mida niman ka xiraay niman madaxa oo isku qaraaba yihiin aa kala baxay xabsigii berigii ka dambeeyaa afar la keenay maxkamaddii mugaasaa garsoorihii yidhi yaa caawa afarti kale booliskii wuxuu yidhi garsoore waa soo xaajaysaynaa ay inya dhaheen ay fakadeen garsoorihii inya xanaaqay oo wuxuu yidhi aryaadhaha afartiinaanu ma xaajaysatiin miya socdee soo xaajeysta dacwadiina mahaasay ku dhammaatayba mugga anigu haddaan waxaan la yaabanahay xasan daahir iyo abuumasuur reebow xamaha dhigay ma xaajeystaano war abdilow nimankaadi sheegase tollaangahayta masiyoba meeli jeeladeen war war ma haysaane cabdidhaanta waa la soo daayey cafisaa la ifidiya yuuna yidhi walaagu isfacebook ku qoraay haddii laka efihi mar kale qoray mis isku dhaafi doona war waxa uu yidhi meel xalisahan galo bar dambe wax qoris ku degdegi maayo haa shimbirkii buubtan badiyey maylerey mada abeesi ka dege war madeeyo cabdidhaanta kuma afiiqaan war war ma haysaane sheekh xasan daahir nabadii nololow taas ugu biira hayehe ma wasiiraa laga dhigay la taliyaha madawiinaga nagaday afhayeenka madaxweynaha miyuu noqday arooda waxaa idiin weydinaa xildhibaan maa laga dhigayna war warkaa naga dhex gelinina dhegaysta sheekh xasan daahir cid kasta oo dawladda ka soo horjeeda ama uus yidhaahdo warkoodu waa mucaarad inuu u jawaabo shafka u garaaco bilaabo taytalkaas afahayeen lee ahaahe hadda ka hor markii sheekh shariif suma wallaahi yidhi soo u jawaabo waa tii la yaab cabdiraxmaan cabdishakuurna markuu dumarka u dooday soo ugu jawaabo waa ogeydeen haddana sanbalool soo u jawaabe wuxuuna yidhi talku hagu nacan hadday rabaane bahalka la yidhaa waxaan sheegayaa runtee sanbaloolshe arrinta qalbi dhagaxasay ka bilaabataa kuna dhammaataa arsheeg xasan daahir madi hadalaay kana nagay ee baalkii muxuu ahaa magaciisa ee baalkii muxuu ahaa kana nagay he war nimaya waxba ha daalinine cabdirashiid janan kismaayo waa kii doonta ku tegey ma kalluumaysa kaw naqday korkaa wuuqac kalluunkaaga maana warkayga dhegayso kismaayo markii uu tegeyna diyaarad helikobtar ahaa digsoo tiri maxamara loo soo ceelshay qaraxyamaysi damasaqaadki diyaaradda masakiya weedatay nairobi ka dejinay diyaaraddii war uhuru kenyaati kuuja haba eray war axmed madoobe iyo deniyaa soo dhoweeyey iyo madax kaloo tiro badan marka waxaan u malaynayaa nabadii nolol sanad waliba qof soocaan bixiyaane sanadkan waxay ila tahay in cabdirashiid janan uu madaxweyne u tartami doono aryaadhaha nabadyo nolol horey qalbi dhagax noogu caanbixiyeene haddana majalanay keeneen war cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdi qaybdi miyay iyagu caanbixiyeen yaa goorma xaaji muuse suudiyay soo caanbixiyeen war iyo mahaanbiine uba mansuur roobow taageerada badan oo iska heliman maleeyi korta binaanbaki sheekh shaakirba ayakaa taageera u sameeyo shalaba waa loo banaanbax arooda war mahaysiina wasiir shali ka xanaaqi cabdirashiid janan ayaa jubbaland iska casilay war wasiirku wuxuu yidhi nin cadaaladda ka baxsanaya ayay jubbaland gabaadsiida marka ka sii mid ahaa maayo war aadama uxirsi ayaantanba facebook wuxuu ku qorqoraayey taageera nabadii nololo wahay axmed madoobe farandis ma ahayn miya war wasiirka cadaaladda ogi xaggee joogaa aryaadhaha war ma haysiina jubbaland cabdirashiid janan iyo axmed madoobaa shirka ku ahaa la yidhi golaha wasiirada ee intaas axmed madoobe laga sugaayana cabdirashiid jananay u xayiraayeen haddaan wasiirada lasoo magacaabaya inaan lagu daraynowna wasiirkaanu ogaaday mugga intuu kuhuraa inuu nabad iyo nolol fartiin u dirto war cabdirashiid xidig iyo seeraar wasiiri likadhakayhe aroo madaxweynayaasha ha u gafin aan ku leeyahay war war mahaysiina galmudug aa madaxweynayaal badani ka soo socdaane na dhegaysta warna miyo hata korlan kowaalanga maylerey gurba dhaan la kisheenay dhaankan la kufurda iyo toortiya fidhi yaha kor roogsidi gurbigi ya kori gurbigi hoba kori lu roogsidi lankuun gurbigi kititi kititi kititi ya bilaawi faday faday faday faday yeeri reebiday madawiina badin galmudug hortiba fadaasa idin wad warka maday isaaqo waxaa kaloo la yidhi ow islaantii xiiska beeshay ow hadow laabuub owow begta islaantii xiiska beeshay ow hadow laabuubo wow begta maaho warna dhegaysta waa waalateene waxaa la yidhi xaafs iyo xareed iyo haddii shaakir xere ootay oo qayr raxayn kala wato xoolo badan haysa oon qayb xishootaa ku jirin waa xisaab adag war waxaa kaloo la yidhi inkastoo dalkeennii qasmoo qarankiina afoobay arrintuna qaraaraatay oo laysqadarinaynin shacabkiina lagu qayliyo maankii laga qaaday haddaan maanta qalinka u hayuu socon qoraalkaygu amaan talada qaabaynayoo noqon lahaa kayre khilaafka galmudug daashadiiya qarowga soo jeedka mar intaan u qalab qaatay oo bila u qoondeeyey kana soo qudbeeyoo shacbigii qiira ku abuuray qabyo ugama soo tegi lahayn qoryo xeraday qabyo ninkeeda dhammaystiraa hore loo yiri nin qumbulada lala goobayo qaarsitaan ahayana horaa loo yiri nin qasqaas ka baqayo wadnuhu qiiqayaan ahayna hore u yidhi cabdila raagi udlisiin godhawayn wiil qumbi falaasan anna hore allan eri yaa ha ku dheelin qumbaan waardiyeeyaa nin kale qaadad uu sidow ahaaye warwar mahaysiin xildhibaan axmed daqarre oo ka soo jeeda gobolka gedo wuxuu yidhi madaxweyne farmaajow inaadan soo noqonayn annaguna waan ognahay ilaahayna waa og yahay adiguna waad og tahay ee ummadda haraatida dambe ka daa ciidanka aad ku aruurisay gobolka gedo qaar shabaabay u galeen qaarna dagaal sokeeyay gobolka ka wada marka haddaadan joogayn gedo waad ka soo jeedaahay dhibaataha uga tegin wuxuu kaloo yidhi degmooyinka gobolka gedo shalay adigoo shacab ah oo maraykan jooga ayaa shabaab laga saaray maantan adigoo madaxweyne ah ayay qabsadeen ludday guurayso wala reebee waa leeray ha lanyaw guuraysa dadka soo wala lanka dabto eeray maday isaaqow xaad noo wareerihe ayax tag eelna reeb iskama tiraahidoo lugtaayax aad u tiraa lugtaha faniinte warwar ma haysiine maanta maxkamadda sare waxaa ka socota dacwadii xisbiga himilo qaran iyo dowladda federaalka yaa dembigi yeeshay hee ay gardoranaabihe maya waa loo meel dayo waaya hadda kabaadi war maxkamaddu waa la dhegaystay keliya wax go'aan ahna lama gaarin waana markii labaad marka adeer filinka musalsalka ah daawada war meeshaan dimuqraadiyadaa laydin tusayaae casharka dhegaysta xaggee ku aragteen dowladda biilaa aho waxaa hore loo yidhi ow majaabeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin majaabeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin maaho ku yidhi war abdilow saas maya hidid waan shagaaryoona hidid koble iskurooga qaleere warniyo caraysii gooyo maxay isu yihiin waaba yaabe war uk midowga yurub waa ka baxday angalna booska ay banaysay aryur maanukaad yurub galadna leedahay war ordugan inuu hadalkii trump ka xumaaday soo ma ogidin maydharbanga alisa ayseenu dhawaay war ordugan wuxuu yidhi dulmiga qudus lagu hayo waddamo carbeedaa ku jira aryaadhaha qudus dulmiga lagu haya haddii carabu u gurma weysa anun kumaan u gurmano kumaalaa waxtara iyo xad
wamaasihiin saaxiibada xubunta karamaan balse intaan ka bixin saaxiibayaal haddaan markaan fiirino magaalada caasimada ah muqdisho ciidamada ka howlgala ciidamada ka howlgala madaca ciidamada howlgalka midooda afrika amisom ee la soo gaabiyay amisom ayaa maanta hadda shacbi waxay ku lahayn isgoyska ecas control balcad ee magaalada caasimada ah muqdisho sidaan xogta ku heshaa radio cadaado amisom waxay rasaas ay ku fureen gaari oo ka mid ah kuwa dadweynaha oo loo yaqaana blka oo maraya waddada ecas control afgooye ecas control balcad kadib markii qarax loogu leeatay ciidankaasi ka tirsan midooda afrika amisom ee ecas control balcad ee muqdisho rasaasii ciidamada midooda afrika amisom ay fureen dadka shacabka ah ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan waxaana intaa la xaqiijiyay dhimashada gaaraysaa ilaa saddex ruux oo dad shacab ahaa saddex qof ee amisom rasaasta ku dilan ayaa waxaa la kala ayaa kale ah laba dumara oo gaariga saarna iyo qof kale oo la sheegay inuu hadaroolka gaarigaasi kaxiinayay wararka ugu dambeeya halkaasi naga soo gaaraya iyo muqdisho oo dhan waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan booliiska degmada heliwa ee gobolka benadir ay isrutaag ay ku sameeyeen ciidamada midooda afrika amisom ee dadka shacabka ku laayay waxaana ilaa hadda xiran wadada oo dhibkaas maanta uu ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya weli kama isna hadlan qaraxyo ka dhacay maanta magaalada caasimada ah muqdisho oo mid ka mid a dhaawac culus lagu soo gaaray lagu gaarsiiyey gudmid ku-xeenka dhanka amniga ee degmada kaxda ee gobolka benadir ee magaalada caasimada ah muqdisho barnaamijka intaas fi caawa ku dhan yahay waxaan kaga tagay sibilowga barnaamijka inta baqa intan intaan barnaamijka dib dalan dib ugu kulmi doono waxaad leenahay saaxiibayaal habeen wanaagsan